waxaan goor kastaba gabayga u tirshaa waa intaanan go-in ama geeriyoon gabanada inaan gunno uga tago maan gadan murtida mana goyn karee waa sad guulahay inta igu galladay ku gub yidhi dulmiga waa godobla dirar xaqa waa u garab inta aanan gabayse geeraara furin gedigiin su-aal soomaali gebi gacal bay ahayd gayaankii hablaha kala guursan jiray hadduu guluf dhex maro kala gaadho gacangeed bay lahayd iyo guurti dhaqan garta odayadaa goyn jiray markaba guddoonkuna heshiis gacanqaad leh iyo guul buu ahaa dhaqankaa gobtaa bulsho yahay guracan waad gara martee goormuu caddaan goormuu caddaan u garqaadi jiray gacalka iyo xitada gumaystihii doraad gaarisa baxsheehowd iyo galbeed guddoon yidhi amxaar ha idiin garnaqo miyaa gobonnimaa kaygii gayiga gobol gobol ka dhigay miyaa maanta geeya goobtuu tagaba roog loo gogloo guduud oo casiyo giblo loo tumiyo u garaaci sacab garashadan baldaya godka lagu hubsaday geedigan baldaya loo wada gadaal afartaa guntoo ka gudboomisana god kale aan ka shaxay bulsho yahay guracan adigoo gunoo ku gumaysta cadow raggii geeri yidhi ama guusha hano geyigoo xor iyo gobonnimo ka tegay qarankiiskataha ciiddiiyo geyiga gowsdhaafsadaha ma gudboon yihiin kee galay abaal cidigoyn karayn fulayadan godgodan goormaad qorteen geesiyaasha qaran goormuu dameer soo gaadhay faras gudcub buu cigaalgeed mooday bahal aan gool libaax laga garan karayn bulsho yahay guracan goblansho iyo waxaad gacal moodaysaa gumaysiga kalkaal isna garasho ma leh waa gaddii cigaal gudin buu sitaa geed buu intuu laan gaara koro garaacula baxaa goortuu dhacuu godladaa caqligu bulsho yahay guracan geel baad ruwaagaadh uga dhigtaan afartaa guntoo ka gudboomisana god kaleaan ka shaxay bulsho yahay guracan nimaan faralka gudin goormaad qorteen sheekh gaamuroo gabadh meherin karaa gurgurshaaga awr iyo geel irmaan lama gowracee garcadaaga oday ugu jira guculada gudashada xaqee birtu aanay geyin misna guri alliya galay goob masjid ah gacamey hadmaa ninka gowraca wuxuu geli jannee goormaa layidhi gaalweeye dila bulshooy geedlabkii go-ashaalihii geeska afrikaad u goobaysanaa geesiga ahaa cabdilaahi ganay siduu gabay ku yidhi guban jiray haddii gaf haween ku dhaco gabadh oohinteed geerida ka xigay miyaa shalay tagala godka saada dhigay gablantooy adduun waa gelin bacayn bulsho yahay guracan godobaysanaha sangadhuurigaah gayaanka iyo hablaha gardaduuba iyo kufsi geysatada ganacjabisadaah garashada ku tidhi waa gacal ku-xiga waa gacanku rimis halaqgarabsatooy good iyo abeesku gumaynaya iyo gaalada miyaa godka lagu cadaab gacal laga dhigtaa ciiddiiyo geyiga gogo loo dhigaa bulsho yahay guracan nin gargaar lahoo garcadaaliyoo gacal soor lahoo gacan furan ayaa geyi jiray xilkee goormaa la yidhi nimaan gaala wadan oo garab ka helin ma guddoomi karo bulsho yahay guracan gacmo wada jir bay lib ku gaadhayaan goormaa la yidhi waa laga gudboo gooni socod ayaa guulaysan karaa guul aan midnimo lagu goosan baa lagu goobayaa nin walow geyiga gobolkaad lahayd goosoo carrow geli weyde maan garanaayo same guur sahan la-aan geediga kaxee kufur guri abaar oo geed ku ool oo gaajo dhimo weeyaana garo bulsho yahay guracan inta gacanku dhiig uu geesi yahay markuu gala dembiga gara maro sharciga gowraco maskiin reer keli goboo dadka kalena guush u yaqaan gun uu garabsanaya iyo gardarradu intay xidhan tahay go'shaal xaqa geedku adag xaqu geedka adag garta duuban yahay ee uu garsoor iib gadasho yahay ama jooga gini bulsho yahay guracan guul iyo inaad gaadhaan midnimo waataad garoy ku go-daan wallee iga gunud middaa guulow ma jiro cid kaloo gargaar garab laga helo guulow waxaa godka igu wadaa waa gacan qalaad iyo gaatamo xilkan guudka iyo garabkaaga surankaan idhi gudaha i gumaynayo garwadeennadan garashada bidaa ciiddii gato gaalaa warmiyo gumuc iyo rasaas igu goobayse godobaysanaha geyigayga raba inuu gacan ku dhigo guulow hunge guutooyinkiiyo geeshkay wataan guulow isku jabi guulow allow gacal baanu nahay nacab kala guroo iskumaadayee laabta iyo gacmaha isku kaayo geli